لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا لننطلق لننطلق
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والأرض طول عمره مع شيخها أملا والمرء طول عمري مع شيخنا أملا بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba soo dhowaada ku soo dhowaada barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakaysan ee ramadaan waa jimco taariikhdan ay ku beegan tahay saddexda bisha sagaalaad ee ramadaan sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri waxaa barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha ramadaan ee sannadkan ku tartamaya ilaa iyo kow iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka dalka kuwaas oo kale ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada hoose jubbada dhexe gedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayada islaamiga ah ee mudug waxaad si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena live streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan sidoo kale waxaad barnaamijka tartan aqooneedka ka dhegaysanaysaan xarumaha idaacadda alfurqaan ee wilaayaadka dalka mar kale iyo barnaamijka tartan aqooneedka andalus لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لينشروا معارفا waa hagaag dhegaystayaal waxaa miiska iyo mikrofoonka ku tartami doona caawa insha allahu tacaalaa shanta majmuuco ee ku jiraba kuwaas oo matalaya wilaayaadka islaamiga banaadir baay hiiraan shabeellada dhexe iyo wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaan filayaa inay diyaargaroobeen dhammaan tartamayaasha ka qaybgelaya caawa barnaamijka ka hor intaanan gudagelin barnaamijka iyo qeybaha su'aalaha aan soo dhoweeyo abuu ibraahiim iyo asheekh abuu saciid azaylici si ay noo faahfaahin insha allahu tacala waxa soo kordha bismi illaahi raxmaan iraxiim Ee, bashiirow waxaa jirtay xalay su-aal noo baxday oo ka mid ahayd su-aalihii aan qaladnay su-aashaa waxaa la weydiiyey majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool su-aashoodii koowaad ayay ahayd Ee, su-aashaasi jawaabtii ay bixiyeen guddidu dib ayay u dhegaysteen marka inta aanan guddida ku wareejin bal wixii u soo baxay dhegaysigoogaas iyo baxdigii ay dib ugu laabteen bal aan dhegaysanno horta su-aashii la weydiiyey iyo jawaabtii ay bixiyeen bakool
haye waxaad qabsateen lambarka shanaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay hunaaka duruqun mutacadidatun limacrifati asbaabi nnusuuli udkur ithnayni minhaa hunaaka duruqun mutacadidatun limacrifati asbaabi nnusuuli udkur ithnayni minhaa waan filayaa majmuucada bakool inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta
الرواية الصحيحة عن الصحابة الرواية عن التابعين إذا صحت mar kale ku celiya
الرواية الرواية الصحيحة عن الصحابة الرواية عن التابعين يا صحة
haddaba su-aashii koowaad Een, waxaan filayaa in si fiican loo wada dhegaystay een, sheekhana markii ay guddidu dib u fiirisay su-aashaas iyo jawaabta ay bixiyeen oo aan xalay qaladnay bal maxaa usoo baxay guddida kusoo dhow sheekhana بسم الله الرحمن الرحيم آه، سؤاشاس مجموعة بوكول لويديي أو كساب سنيد هناك طرق متعددة لمعرفة أسباب النزول والله كشاك أو الرواية الصحيحة عن الصحابة iyo can itaabici idaa saxa labadaas ayay sheegeen Een, culimmadana markay ictimaadayaan oo sixatu riwaayati can nebiyi iyo can saxaabati way sheegaan laakiin maadaama hadda ictimaad iyo tarjiix aan loo dirin taabiciga ay sheegeen culimmadu maadaama ay sheegayaan idaa saxa sanadu ila taabiciyi wa kaana min aymati tafsiiri alaakhidina can saxaaba ama mursal kaleeto oo ku icti- eh, ku ictidaado la aqbali kara lejinada waxay arkeen in jawaabtaas majmuucadaas la siiyo oo loo saxo nacam sidaasi daraaddeed majmuucada wilaayada bakool waxaa dib loogu celiyey toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا طول عمره مع سيحيا والمرء طول عمري مع شيحه أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوم أولا لنطلب العلوم نقتدي بما نشاء
waa hagaag dhegaystayaal markan barnaamijkeena ayaan toos u gudagelayna insha allahu tacaala waxaa horteeda yaala shan warqadood ay ku qoran yihiin magacyada shanta majmuuco ee kale ah banaadir baay hiiraan shabeellada dhexe iyo jubbada dhexe oo barnaamijka ka qaybgelaya waxaan eegi doonaa insha allahu tacaala cidda lagu bilaabi doono ama majmuucada ugu horeysa ee caawa lagu daafuri doono barnaamijka warqadda ugu horeysa ee gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe فنملة ونحلة اقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا هي إذا منهما تعلموا تكاملا ومنهما تعودوا تعاونا يا نبلا waa hagaag dhegaystayaal waxaan soo dhoweynaynaa majmuucada ugu horeysa ee caawa ka qaybgelaysa barnaamijka waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودونه majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe idinka ayaa caawa nasiib u yeeshay in barnaamijka laydinku daafuro nambarada kow ilaa iyo shan midka qabsada insha allah waxaynu qabsanaynaa lambarka saddexaad nambarka saddexaad ee barnaamijka iyo majmuucada shabeellada dhexe haye mucaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe sidee noo maqashaan ducan aye waxaad qabsateen lambarka saddexaad oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay maa hiya al umuuru athalaathatu allatii qaala canhaa axadu ala'immati alarbacati laysa lahaa sanadun maa hiya alumuuru athalaathatu allatii qaala canhaa axadu ala'immati alarbacati laysa lahaa sanadun waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta tartamayaasha majmuucadda shabeellada dhexe jawaabta
المغاربي تاريخ الملاحم التفسير mar kale ku celiya
خليها نشوف بين الجواسة المغازي تاريخ الملاحم التفسير
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucadda tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta ay ka bixiyeen saxi qalad guddigan ku celina insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo ahayd su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey maxay yihiin saddexda arrin ee mid ka mida a'immada afarta uu ku sheegay inayna wax sanada lahayn jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed majmuucada shabeellaha dhexe waxay barnaamijka ku daahfurtay toban darajo hambalyo ayaan leenahay majmuucadda tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe انطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لمخلوقنا علومنا نهدي بما مشاعرنا
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaanu ku guda jirnaa markan waxaan eegi doonnaa majmuucada xigta ee caawa nasiib ku yeelan doonta in barnaamijka ay ka qayb qaadato majmuucada gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bay ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا أن ولم يحل لنا بأن نكسب منها waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودنا majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bay nambarada kow ilaa iyo shan mid ka qabsada أولا كواد برنامجك nambarka koowaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تسعى عن أدم الله iyo waxaad qabsateen lambarka koowaad ee barnaamijka waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay axadu aclaami alxadiidi ibtada'a kitaabahu bixadiidin waqaca atafarudu fiihi fi akthara min dabaqatayni wakhatamahu bimithlihi faman huwa maca dikri kitaabih أحد أعلام الحديث ابتدأ كتابه بحديث وقع التفرد فيه في أكثر من طبقتين وختمه بمثله فمن هو مع ذكر كتابه وانفلي أين أتقرتين وأتكسو جواب علم دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay jawaabta
يعني إن شاء الله تعالى جواب تبين سبحانه وحانا فرنسا إمام وإمام البخاري كتاب دي سنوى كتاب صحيح صحيح البخاري ده.
mar kale ku celiya
الشيخ هو إمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب كنوى صحيح صحيح الجامع صحيح
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bay jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celina insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee baay oo ahayd su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey mid ka mid ah aclaamta xadiidka oo kitaabkiisa ku bilaabay xadiis markaa tafarud u dhacayo akthara min dabaqatayn sidoo kalena ku khatimay taa mid la mid ah kitaabkana waa la weydiiyey sheekhana waa la weydiiyey jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed majmuucada baay waxay la timid toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaada islaamiga ee baay اللهم نهتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون مع من waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan ku guda jirnaa markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada saddexaad ee caawa ka qaybgelaysa barnaamijka warqadda gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaada islaamiga ee banaadir وصلاة انظروا لنملة تتبع دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaada islaamiga ee banaadir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada majmuucada tartamayaasha banaadir waxaa laidinka codsanaya insha allahu tacaala buuqa iyo aaladda aad idaacadda ka dhegaysanaysaa ka fogaada insha allahu tacaala si dhegaystayaasha iyo tartamayaasha iyo guddiga bacudkiina oo nadiifa u maqla insha allah haya nambarada kow ilaa iyo shan midka qabsada waxaa qabsanay lambarka shanaad nambarka shanaad ee barnaamijka iyo su-aalaha ku xusan haya mucaad majmuucada tartamayaasha banaadir asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir sidee noo maqashaan calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu siwaan iyo waxaad qabsateen lambarka shanaad ee barnaamijka oo ah nambarka ugu dambeeya waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay man huwa annaaqidu alladii araaxana mu'nata albaxthi can samaaci bacdi mashaayikihi almudallisiina maca dikri asmaa'ihim man huwa annaaqidu alladii araaxana مؤنة البحث عن سماع بعض مشايخه المدلسين مع ذكر أسمائهم وان فيليا إناد قراتين واد كسو جوب علم دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta
hal mar jawaabtaa kaa qoranayna noogu celi
tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir jawaabta
halo halo jawaabta yaxya ibnu macin waaye
haye
abu cubayda ibnu cabiid haye
ibnu mascuud
mar kale ku celiya alxasan albasri hal mar ضمه صدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddigan ku celina insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo ahayd su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey naaqidka uga raaxeeyey amba nooga raaxeeyey mu'nat albaxthi can samaaci bacdi mashaayikhi almudallisiin inuu saddexdaas sheego baaxidka amba naaqidkana ay sheegaan jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn waa hagaag markana waxaan eegi doonnaa majmuucada xigta ee barnaamijka ka qayb qaadanaysa warqadda gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaad islaamiga ee hiiraan تتبع دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة waa hagaag barnaamijku waa tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan idaacadduna waa andalus waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaada islaamiga ee hiiraan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaan idinka codsanaya insha allahu tacaala inaad buuqa iyo aalada aad wax ka dhegaysanaysaan aad ka fogaataan si tartamayaasha dhegaystayaasha iyo guddigaba codkiina oo nadiif u maqli insha allahu tacaala nambarada mid ka qabsada lambarka labaad ee barnaamijka nambarka labaad ee barnaamijka iyo su-aalaha ku xusan iyo majmuucada wilaayada hiiraan haye mucaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha ee wilaayada islaamiga hiiraan sidee noo maqshaan waa idin maqalnaa si fiican
haye waxaad qabsateen lambarka labaad ee barnaamijka waxaana ku xusan ilaayo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreyso si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horreyso waxay leedahay maa hiya alkutubu allatii ittafaqa ahlulxadiidi calaa annahaa usuulun maa hiya alkutubu allatii ittafaqa ahlulxadiidi calaa annahaa usuulun waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta
jawaabta waxay noqonaysaa bukhaari iyo muslim abi daawuud iyo tirmidi bukhaari muslim abi daawuud tirmidi nasaa'i ibn maaja maamad ibn maaja kuma jiro
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta ay ka bixiyeen sax iyo qalad guddigaan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abuu ibraahiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ahayd su-aashoodii koowaad ee caawa waxaa la weydiiyey kutubta ay isku waafaqeen ahlulxadiid calaa annahaa usuulun walaaluhu si sax ayay uga jawaabeen inkastoo ay sigteen sidaasi daraaddeed majmuucada hiiraan waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan markanna waxaan soo gelin doonaa majmuucada shanaad ee ugu dambaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos qadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waaleyna majmuucada tartamayaasha jubbada dhexe nambarka ugu dambeeye qabsada insha allah nambar afar insha allah nambarka afraad waa nambarka ugu dambeeya insha allahu tacaala iyo su-aalaha ku xusan haye mucaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sidee noo maqashaan wcalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu si fiican haye waxaad qabsateen lambarka afaraad oo ah lambarka ugu dambeeya waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horreysa waxay leedahay hal atlaqa ahlulxadiidi calaa xadiidin mucayanin biannahu asaxu alaxaadiidi cala aliطlaaq hal atlaqa ahlulxadiidi calaa xadiidin mucayanin biannahu asaxu alaxaadiidi cala aliطlaaq waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta tartamayaasha majmuucada jubbada dhexe jawaabta
لم يطلق
mar kale ku celiya
لا يطلق
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta ay ka bixeen saxi qalad guddigaan ku celina insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ahay su-aashoodii koowaad ahlulxadiidku ma ku idlaaqaan xadiid mucayana biannahu asaxu alaxaadiid cala alidlaaq jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed majmuucada jubbada dhexe waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe
هينشروا معارفا هينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا يتسلق كل من سار بجد وصلاة قرون نملة تتبع دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا wahagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan isla soo gaarnay oo sanadkan kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri ay ku tartamayaan kow iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka kuwaas oo kala ah shabeellada hoose jubbada hoose galgaduud gedo mudug bakool shabeellada dhexe baay banaadir hiiraan iyo wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe caawase waxaa tartamaya majmuucada ba shanta majmuuca ku jirta qeybaha tartanka dib ayaan ugu laaban doonaa insha allahu tacaala markan iyo kelimad dhextaal ah waxaan soo dhoweynayaa sheekh abu saciid azaylici الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى أنا صونكينا صلاتينا جهادكينا iyo acmaasheena dhammaanba allah subxaanahu watacaala hanugu daro bishan ramadaan dhexdeeda dadkii dembigoodii la dhaafay naarta laga xureeyey darajaadka sare iyo xasanaadka faraha badan loo qoray kelimada insha allahu tacaala caa waxaan ka dhiganaya kelima oo can axadi al a'imma oo laga soo naqliyey oo muxaadaro dhammaystiran ah oo uu sheegay muslimiintana inay isku dardaarami jireen kelimadaas oo ah alimaam ibn abidunya raximahu llahu tacaala kitaabkiisa kitaabu alikhlaasi wanniya kusoo wariyey shaykhu lislaam ibnu teymiya raxmatullaahi calayhi kitaabkiisa kitaabu aliimaan ama mujalladka toddobaad majmuuculfataawahana ku sheegay kelimadaas oo ah wuxuu wariyey alimaam ibn abidunya raximahu llahu tacaala can sufyaan ibnu cuyeyna abi moxamed alhilaali almaki shaykhu alimaam shaafici raximahu llahu tacaala ayaa wuxuu yidhi kaana alculamaa'u fiima madaa yaktubu bacduhum ilaa bacdin bihaa'ulaa'i alkalimaat man aslaxa sariiratahu aslaxa allahu calaaniyatah waman aslaxa maa baynahu wa bayna allah aslaxa allahu maa baynahu wa bayna annaas waman camila liaakhiratihi kafaahu allahu amra dunyaah waa kelimo oo afar qayb ku koo saddex qaybood ku kooban qayb kastana muxaadaro dhammaystirin ah wuxuu leeyahy alimaam sufyaan ibnu cuyeyna raxmatullaahi calayhi culimmadii horeeto waxay ahaayeen qaarkood ayaa qaarka kaleeto waxay u qori jireen erayadan man aslaxa sariiratahu aslaxa allaahu calaaniyatah qofkii qalbigiisa iyo baadinkiisa hagaajiya allah subxaanahu wa tacaalaa daahirkiisa waa u hagaajinaya niyadaadii haddii aad wanaajiso oo kalkaagii haddii aad hagaajiso korkaagii iyo daahirkaagii allaha waa ku wanaajinaya waman aslaxa maa baynahu wa bayna allah aslaxa allaahu maa baynahu wa bayna annaas qofkii hagaajiya xiriirka isaga iyo allah ka dhexeeya allah subxaanahu watacaala waxa u hagaajinaya xiriirka dadka kala dhexeeya haddaad rabto calaaqada macannaasi ilaahay inuu ku hagaajiyo waa inaad hagaajisaa xiriirka aad allah la leedahay kelimadu midda ugu dambaysa waman camila liaakhiratihi kafaahu allaahu amra dunyaah qofkii aakhiradiisa u camal fala allah subxaanahu watacaala adduunyadiisuu ka kaafinaya sida imaamkaas noo sheegay culimmada qaarkood qaar kale ay u diri jireen ayaa waxaan leenahay dadka muslimiinta kelimadaas waa inay xifdiyaan qof kastoo inaga naga mid ah waxaan leenahay qalbigaagii hagaaji ilaahay subxaanahu watacaala daahirkaaga waa ku hagaajinaya xiriirka aad la leedahay allah hagaaji ilaahay xiriirka aad oo dadka la leedahay waa ku hagaajinaya aakhiradaadii u camalfalo ilaahay adduunyuhu kaa kaafinaya wasala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin aad buu u mahadsan yahay sheekheenaa abu saciid azaylici allah ka ajirsiiyo insha allahu tacaala kelimadaasi qayimka ah oo ay dhegaystayaashiina ka wada faa'idaysteen qeybaha tartanka ayaan dib ugu laaban doonaa goordhow insha allah waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaanu weli ku guda jirnaa sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qeybaha kale ee tartanka ayaan dib ugu laaban doonaa iyo su-aalaha u harsan majmuucaadka waxaan usoo gelin doonaa sida ay u kala horeeyeen ugu horeyn waxaan soo gelin doonaa qadka majmuucada tartamayaasha wilaada islaamiga ee shabeellada dhexe waa hagaag dhegaystayaal waxaa toos qadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waan dhownahay ayay majmuucada tartamayaasha shabeellada dhexe idinka buuqa ka dheeraana insha allahu tacaala su-aashiina labaad ay mucaad assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe sidee noo maqashaan haye mar kale wuxuu guddiga idinka codsanayaa inaad aaladda aad wax ka dhegaysanaysaan iska fogaysaan si fiicanna dhagaha ad ugu furtaan su-aasha keliya ee caawa idiin harsan su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay allafa a'immatu dacwati arbacata kutubin tantahi bixarfi siini fi raddi calaa shaksin waaxidin udkur ithnayni minhaa allafa a'immatu dacwati arbacata kutubin tantahi bixarfi siini fi raddi calaa shaksin waaxidin udkur ithnayni minhaa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta tartamayaasha majmuucada shabeellada dhexe jawaabta
bismillah jawaabta haddaan isku dayno waa bayaan التأسيس بيان التلبيس الجهمية في في iyo تأسيس التقديس
mar kale ku celiya
تأسيس التقديس أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند شروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta ay ka bixeen saxi qalad guddigan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo ahayd su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey mid ka mid a a'immatu dacwa ayaa wuxuu qoray markaa arbacata kutubin tantahi bixarfi siin fi raddi calaa shaksin waaxid laba ka mid a sheegaa layihi markaa a'immatu dacwa ayaa waxay qoreen afar kitaab oo ku dhammaanaya xarafka siin marka ay ku radinayaan calaa shaksin waaxid laba ka mida sheegaa layidhi jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn waa hagaagka markanna waxaan toos u soo gelin doonnaa majmuucada xigta ee tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bay waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos qadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada mar kale calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan daymahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay mar kale sidee noo maqashaan si fiicanaan iga maqalnaa iyo waxaad qabsateen lambarka koowaad ee barnaamijka waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aashii ugu horreysay horay ayaa nila weydiiyey su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu dambaysa waxay leedahay udkur arbacata dawaawiina ictabaraha aludabaa'u biannaha ummahaatu aladabi wa cuyuunuhu اذكر أربعة دواوين اعتبرها الأدباء بأنها أمهات الأدب وعيونه وانفلا يا إناد قرتين واتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله ترتمياشا مجموعة ولايات إسلامية إيباي دقيقة إبركة واي بلابتي لا السعد إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay jawaabta
almusdaliyaat alaslaxiyaat jamharatu ashcaar alcarab diiwaan alxamaasa
mar kale ku celiya almusdaliyaat alaslaxiyaat jamharatu ashcaar alcarab diiwaan alxamaasa
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay jawaabta ay ka bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abu ibraahim
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaan ku guda jirnaa tartan aqooneedka andalus ee bisha ramadaan waxaan dhegaystayaasha iyo tartamayaasha uga cudur daarnayn insha allahu tacaala qadarkii ay astaanta barnaamijka ku dahday insha allahu tacala markan iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee baay oo ahayd su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey waxaad sheegtaa afar ka mida dawaawiinta oo ay udabada ay ictibaariyeen inay yihiin ummahaatuul adabi wa cuyuunuhu jawaabta ay bixiyeen walaaluhu waa jawaab aan sax ahayn waa hagaag markan waxaan soo gelin doonnaa insha allahu tacaala majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دولة macaad majmuucada tartamayaasha wilaayada banaadir asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir sidee noo maqashaan نسعى على دولة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu dambaysa waxay leedahay axadu culamaa'i almaalikiyati fi lqarni asaadisi allafa kitaaban fi turuqi taxamuli alxadiidi wa siyaqi aadaa'ihi faman huwa wama kitaabuhu أحد علماء المالكية في القرن السادس ألف كتابا في طرق تحمل الحديث وصيغ أدائه فمن هو وما كتابه وأن في لياينات قرتين واتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir daqiiqadii barkii way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta
الإماء في معرفة أصول أصول الرواية وتقييد وتقييد وتقييد السماع mar kale ku celiya
قاضي عياض الإماء في معرفة أصول الرواية وتقييد وتقييد السماع
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celina insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo ahayd su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey mid ka mid ah culimada maalikiyada ee qarnigii lixaad wuxuu alifay kitaab ka hadlaya duruuqda taxamul alxadiid iyo wasiyaqi adaayihi caalimka iyo kitaabkiisaa la weydiiyey jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed majmuucada banaadir waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir markanna waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada hiiraan waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka tartan aqooneedka ayaan markan kusii dhowaaneynaa waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودولة aye macad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hayraan mar kale sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شفيعا haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu dambaysa waxay leedahay axadu culamaa'i sijistaana fi lqarni alkhaamisi allafa kitaaban fi lraddi cala alqaa'iliina bilkila- bilkalaami annafsi faman huwa wama kitaabuh أحد علماء السجستان في القرن الخامس ألف كتابا في الرد على القائلين بالكلام النفسي فمن هو وما كتابه وأن في لياينات قرتين واتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta
شيخ عشواء عبيد الله عبي- عبيد الله السجستي في ثالثي سنوات السجستي
mar kale ku celiya
الرسالة السجستية أي شيخ قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق دارنا كم حل فيها من معان شاهقات سامقات باللباء دار الشعر فيك ازدان عزا يتباهى شامخا في كبرياء دار مريم للمكارم فاحملينا واغرسي فينا عناوين اللقاء قد سمعنا منك في أرقى سمو وتعاهدنا على صدق الوفاء دار خير قد بناها قول ربي نعمة اللبنات من هذا البناء su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada islaamiga ah ee hiiraan oo ahay su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey mid ka mid ah culimmada sijistaan ee qarnigii shanaad oo alifay kitaab uu ku radinayo alqaa'iliina bilkalaami nafsi sheekha magiciisa iyo kitaabka ayaa la weydiiyey jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn sidaas daraaddeed waxaan soo gelin doonnaa majmuucada shanaad ee ugu dambaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe لننطلق إلى العلا إلى العلا
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa markan waxaa toos khadka ugu jira majmuucada shanaad ee ugu dambaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعن أيكم أخلاق iyo waxaad qabsateen lambarka afraad oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aashii ugu horreysay waad idin soo weydiiyey su-aasha labaad si fiican dhagaha ugu fura su-aasha labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay udkur kitaaban yucaddu min ajwadi kutub kutubi alcilali almadbuucati rattabahu mu'alifuhu cala alabwaabi alfiqhiyati gayra cilali alkhallaal اذكر كتابا يعد من أجود كتب العلل المطبوعة رتبه مؤلفه على الأبواب الفقهية غير علل الخلال وأن فيلياه إن قرتين وأتكسو جابعين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku xilnaa insha allahu tacaala iyo ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo ahayd su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey waxaad sheegtaan kitaab lagu tiriyo min ajwadi kutubulcilal inuu ka mid yahay kuwa taabacan mucalifkiisuna uu tartiibiyey cala alabwaabi alfiqiya waxaana laga reebay cilal alkhalaal jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed majmuucada jubbada dhexe waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe
أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا waa hagaag dhegaystayaal guntii iyo gebagabadii barnaamijka tartan aqooneedka ayaan isla soo gaarnay inta aanan soo gudbin majmuucaadka iyo darajooyinka ay caawa keensadeen aan ka hormarin aan ka horumarin insha allahu tacaala su-aalihii xagga tartamayaasha ka soo noqday waxa aan soo dhoweynayaa walaalaha abuu ibraahim iyo sheekh abuu saciid azeylici bashiir waa mahadsan tahay caawa iyo xalay kulley waxoogaa way kala duwan yihiin siday noo muuqata su-aalaha waxaa nagu soo laabtay ilaa iyo afar su-aalood aa nagu soo laabtay laakiin daqiiqadihii hadda ugu dambeeyey ee guddidu ee astaanta ku jirtay hal ka mida afartii aan qaladnay waxaa soo baxday in la saxo marka waxaan ku wareejin doonaa sheekh abusaciidaan ku wareejin doonaa insha allahu tacaala halka su-aal ee aan qaladnay ee hadda guddidu uu dib u saxayo iyo saddexda qaldan oo baay iyo shabeellada dhexe ka soo laabatay iyo mid banaadir ka soo laabatay intaba kusoo dhow sheekhana insha allah dhammaantood bismillaah warqadda sida arqaamta iskuwa xigaan aan ku bilaabaya majmuucada wilaayada islaamiga baay su-aasheeda labaad la weydiiyey waxaad sheegtaa afar dawaawiin oo udabada ay u arkeen ummahaatul adab inay yihiin waxay sheegeen afar kitaab oo shicirka caan ku ah laakiin ummahaat ladab wa cuyuunuhu afarta kitaab loo yaqaano waa adab alkaatib libni qutayba iyo alkaamil lilmubarid iyo albayaan waltabyiin liljaaxid iyo kitaabu nawaadir liabi cali alqaali afartaas kitaab ayaa ummahaat ladab ah majmuucada wilaayada islaamiga hiiraan su-aashii labaad waxaa la weydiiyey axadu culamaai sijistaan fi lqarni alkhaamis oo alifay kitaab ku radinaya cala alqaa'iliina bilkalaami nafsi markan waxay ku jawaabeen cubaydullaahi arisaala sijistiya jawaabtaas waa laga khalday laakiin waa loo saxaya cubaydullaahi magaciis uu yahay risaaladana araddu calaa man ankara alxarf oo sawta ayay caan ku tahay laakiin arisaala sijiziyana waa la yahahda markaan jawaabtoodii labaad waa loo saxaya majmuucada hiiraan majmuucada islaamiga shabeellada hoose shabeello dhexe su-aashii labaad la weydiiyey aimatu dacwa waxay qoreen afar kitaab oo ku dhammaanaya xarafka siin oo hal qof lagu wada radinayo laba ka sheega afarta kitaab labadii loo diray mid way sheegeen ta'siisu taqdiis laakiin midkii labaada waxay dhaheen bayaanu talbiis aljahmiya sida sawaabkana afarta kitaab oo hal qof lagu wada radinayo oo xarafka siin ku wada dhammaanayo kitaabka koowaad waa ta'siisu taqdiis fii kashfi talbiisi daawuud ibni jirjiis kan labaadna waa kashfu maa alqaahu ibliis min albahraj watalbiis calaa qalbi daawuud ibni jirjiis kan saddexaadna waa tuxfatu taalib aljaliis fii kashfi shubahi daawuud ibni jirjiis kan afaraadna minhaaju ta'siis wataqdiis fii kashfi shubahaati daawud ibni jirjiis markaan afar kitaab oo lagu wada radinayo daawuud ibni jirjiis ay ahaayeen xalay ka sheegeen saasa su-aashooda khalad ay u noqotay majmuucada wilaayada islaamiga banaadir su-aashii koowaad oo la weydiiyey naaqidka oo nooga raaxeeyey baxhiga samaac bacdu mashaayikhihi jawaabtaay ka bixiyeen khaladay ahayd naaqidkaas waa alimaamu shucba ibnu xajaaj saddexda mashaayikh oo naga kaafiyeyna waxay ahaayeen acmash iyo abi isxaaq asabiici iyo qataada waxaan filayaa dhegaystayaasha iyo tartamayaasha in ay wada garteen oo ay meel gaar ku calaamayseen jawaabaha xagga tartamayaasha ka soo noqda ee guddiga uu faahfaahiyey insha allahu tacala markan waxaan soo dhoweynaya walaalka mucaad si inoogu dulmaray insha allahu tacaala shanta majmuuco ee caawa ka qaybgasha barnaamijka iyo majmuuco kasta darajada ay caawa haysato haye mucaad aadaad umahadsan tahay walaalka waa habeenkii labaad ee tartamayaasha ay ku tartamaan mikrofoonka iyo miiska idaacadda islaamiga al'andalus waxaana barnaamijka caawa lagu daafuray majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe waxaana la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood su-aashoodii ugu horreysay ayay si saxa kaga jawaabeen su-aashoodii labaad waa ay soo hareer martay waxayna sidaasi ku heleen toban darajo majmuucada labaad waa majmuucada baay waxaa la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood su-aashoodii ugu horreysay ayay si saxa kaga jawaabeen su-aashood labaadna waa ay soo hareer martay sidaasina waxay ku keeneen toban darajo majmuucada saddexaad waa majmuucada banaadir waxaa la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood su-aashoodii ugu horreysa waa ay soo hareer martay su-aashoodii labaad ayay si saxa kaga jawaabeen sidaasi waxay ku heleen toban darajo majmuucada afaraad waa majmuucada hiiraan waxaa la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood guddiga markii hore waxa uu ka khalday su-aashoodii labaad balse dib ayuu ugu soo celiyey sidaasi daraaddeed dhammaan su-aalihii la weydiiyey si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada ugu dambeysa waa majmuucada jubbada dhexe waxaana la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood si saxa ayay dhammaan kaga jawaabeen sidaasina waxay ku heleen labaatan darajo majmuucaadka kale ah hiiraan iyo jubbada dhexe caawa waxay la yimaadeen min labaatan darajo halka majmuucaadka shabeellaha dhexe baay iyo banaadir ay la yimaadeen min toban darajo aad buu mahadsan yahay walaalkeen mucaad ayuu kaasi ahaa waan filayaa tartamayaasha iyo dhegaystayaasha in ay wada garteen majmuucaadka iyo darajooyinka ay caawa keensadeen insha allahu tacala mar kale habeen dambe haddii alla idmo majmuucada alif ayaa miiska iyo mikrofoonka andalus ku tartami doona waxaana ku jira ilaa iyo lix majmuuco oo kale ah gedo jubbada hoose shabeellada hoose bakool mudug iyo wilaayada islaamiga ee galgaduud guud ahaana barnaamijkii waa naga intaa waxaad si toosa nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo xarumaha idaacadda alfurqaan halka dhegaystayaashana kale nagala socdeen aaladda life streamka allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celin noo suurtageliya diyaarinta iyo tebinta barnaamijkan idinkana waad ku mahadsantihiin dhegaysiga idaacadda andalus barnaamijkiina waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan kusoo gebagabeynayna insha allahu tacaala jadwalka idaacadda andalus oo inoo soo bilowday saaka saacaddu markay ahayd labaiyo toban saac ee qadar soddon daqiiqo waxaad dhegaysateen duruus aayadaha qur-aanka barnaamijyo taxanayaal iyo warbixino aan filayo inaad ka wadab ogateen guud ahaana jadwalkii waa naga intaa inta ka horeysa waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu